bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla dhugun sodyaal ha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsan haansheenka doorkaroon hamiinimadanga guddiga xaliyoowka khilaafaadka magaalada baydhabo oge kaga guulaysan antiyo hadyan dad iska haysadeen dhulala guddiga hirgeliyowka doorashada qorshishan gudbiya ayaa madaxda madalla wadatashiga qaran wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyaaro ee xukuumadda soomaaliya sheegay intii la roogtay doonaa tartanka maamul goboleedyada dalka xildhibaan la kulami soomaalida ka nool dalka koonfur afrika akhbaaraadka banaanka dhugunsadyaal weliba ku mid ahaa muwaadin soomaaliyeed oo laga xukumi dalka britain iyo weliba madaxweynaha turkiga ordogan u eedeeyay sarkaal maraykan ee
warkan radiocom wadani news 24com
walyaabi bidaayo wajahil aragin waa kibaryoba wadani news com iyo warsan radio com laynii wareeriday barba wal inku sheegba lamaada websaydu waltarleh wanaagii horumarka oo muddo an waryaayaan wadani news 24 com iyo warsan radio com waa kibaryoba warwalaagidhii walaashoonka hiisa badan wadani news 24 com iyo warsan radio com wala baradi bidaayo websaadayo eh warar dhab eh dhini inin badan ayna dhexdhexaad eh websaadada ku helo ini wadani news 24 com iyo warsan radio warlan hubni iyo war murunku jara waa walku dhoore warsan radio.com iyo wadani news 24.com webta bulshada walaala ee warar heeso la ku helayaan wadani news 24.com iyo warsan radio.com walkoogaw ku warqab waana kirnaw warsan radio.com wadani news 24.com
hamiin fayla dhugun sidyaal hamiinamo sabte u axadnaha gaalaha iyo taarigdan iyo ka eedanta soddonka bilo toddobaad sanadka lamada kun tumi lita haana soo bahayeen hana ku mid a qodobadii warkan hamiinimadana ka dhawaday oogii oo bisanga guddiga xaliyowka khilaafaadka magaalada baydhabo iyo waybayogeka ka guulaysadeen antiyo xaliyan dad iska haysadeen dhulala faahfaahinta warkan bishaar mayo mukhtaar eninghaya guddiga xalinta khilaafaadka degmada baydhabo iyo weliba yoogeeka afmeerana afar qodobood oyoo ka heliisaayeen dad ka dego gobolada koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka baay dadkaasay jiiyahaayaan haanu iska haysadeen arrimooyin lika-eedan dhuulbeereed siciyoonay dhaxala guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka degmada baydhabo iyo kuwerbi sidayoon halliyan qodobadaasay islamarkaas isuu ku hadilay taariikhday guddigaasay jiisa lahayo
guddiga viis commitee way la aasaasay abriil tunmiy afartii lama kun tunmiy afartii la aasaasay way lan aasaasay degmadan baydhabo in mayle raay wali nabad ka shaqeeya hadan wadaaga nocaawid ciidanka mahadsanta marka way qabanay meel intii hadda arrintan iskala jarnay aan ka dambaytay maadaama dhacdooyinka isla sanadka una qabanay labaatii walhaayeen isla hadda way dhacdooyin ee dajabanta fidhiya meel raay ishaysadeen degmada baydhabo ilaa afar dhacday hayti marka afarta dhacde saasoo kaleed weliba meelo lakaka dhawaaqay xalinta city islamarkaasna raaligelinta dadka iyo kashalgaadaayeen ka suganaayay haana hukuumada ee dadka iska khilaafsanay beero iyoona iska haysaday dhaxalka unumadii isqabsanay beertii abooshala waa iska gobsani lan beerta ulahaynana ana ku gadadi xafiiskun koyni walnii heli walangulahayna wal ku gadatay taalahawmadili arika ganay walaalkay beertina an dhaafi walananan haysdoona mille saasanani heliisi nabadgelyo kashalbani guddiga xalinta khilaafaadka degmada baydhabo community beace iyo usayko kumadax bannaan dowlad islamarkaasay tinayay koow ka kooban keliya shacabka weliba xiriir sililaya odayaalka dhaqanka gobolka ciidan maasanta suldaan bishaara guddiga hirgeliyowka doorashadii waybayo qorshashoon gudbiyahayana madaxda madalla wada tashiga qaran guddiga hirgeliyowka doorashada ee heer federaal iyo lakuwadanti qorshashoon ka dambeeya ee doorashada aan gudbiyaan madaxda madalla wada tashi qaran haana soo lamada bilan agoosta sharanayska kooyo doonaan guddigan uuse madakeeye cumar dhagay oo la taliga madawiinaga iyo maalmoog inta dambeeyeen kulamo lalahaayeen xubno ku dareeran beela caalamka iyo in aan gudbiyeen qorshasho la xiriira taabgeliyowka doorashada iyo xeerarka iyo saldhiganka dhika doonan doorashooyinka dhii doonaan wararkaiyo sheegahan inti guddigan iyo horjeeyi doonaan shirka madalla wadatashiga qaran codsiki eedan anti lama bir reedland dhanka doorashada maadaama xilliga la haysidu seeyiku eedan yara guddigan yeesheer toddobaadkii hora iyo la qaadan wakiilka qaramada midooben qaabilsan soomaali danjira majalkatan aan gudbiyeen qorsasha oon ka dambeeyay doorashadan iyo suurtagalnimada di doorashada la qabado doonanti waqti shareedan kadheeda inkastoo madaxda dowladda iyo hang maamul goboleedada iyo ka adkaysada ay anti doorashadii dhiid doonto waqtigii lanka tirgari haddana way bajaree calaamado muujiyahaya anti doorashada reedan ka dhii korta waqtishe maadaama shaqadii la qabado lahaa iyo ehin haano reedan dhiyowka kooyanga si kastaba haato shirka madano wadatashii qaran ee hogaamiyaalka dowladda dhex iyo hang maamul goboleedyada iyo la filahayo inti go-aano kale oo ku saabsan doorashooyinka iyo ha ku bahanga dhinac kalena wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyaaro ee xukuumadda soomaaliya way boodshega intii la roogtay doona tartanka maamul goboleedyada dalka faafaahinta warkan wayba muqdishoa ku daray maajil cali hilowle wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa sheegay in la joogtayn doono qabashada tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka waxa uu sheegay in sanadle uu noqon doono tartanka isla markaasna la doonayo in tartanka uu noqdo mid isdhexgala waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in laga faa'iidaysto ciyaartooyda kasoo dhex muuqatay muddadii uu tartankan socday inay dhaqan geliyaan wixii ay ka barteen tartankii ciyaareed ee dhex maray dhammaan dowlad goboleedyada soomaaliya oo dhan inay tixgeliyaan aqoonta ay leeyihiin inay kalsooni ku qabaan lagu tixgeliyo iyagana lagu xushmeeyo dhalinyarada hadda ciyaarta waxyaalaha ka dhiman in loo dheeli tiro laakiin iyagu mar dambe inayna baylahin waxay u noqon kartaa fursad aad u weyn oo dibaddana looga soo dalban karo kuwa caalamigana ay ku biiri karaan ee ciyaartooyda maalan hadda puntland oo qaaday muxuu ahaa koobka maalintii dhoweed waxyaalaha aadka loola yaabana wuxuu ahaa kabtankii dhexda uga ciyaaray oo kabtanka kooxda sida u dhisnaa iyo sida uu mustaqbalkiisa u muuqday waxay ahayd mid aad u sarraysa gobolka banaadir oo kaleeto yarka buurtiyeriga u ah runtii wuxuu ahaa qof dhisan u habaysan ku habboon inuu noqdo marka koox walba waxaa laga dhex dheeganhayay dadaal ugu habboonaa inay wakti hore u ciyaaraan soomaaliya waxaan rajaynaynaa waxyaalaha ugu weyn ee lagu guulaysan doono inay tahay halkaa inay ka soo baxaan xulka qaranka ee isboortiga soomaaliya oo ay ka soo baxaan dhalinyaro mid walba lagu soo xulay kartidiisa iyo xildheeridiisa iyo aqoonta uu u leeyahay isboortiga wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in la dhiirogeliyo dhallinyarada ka qayb gashay tartanka oo aan la ilaabin maasim cali hilowle warsan redio muqdisho xildhibaan ku tirsan mudaniyaalka baarlamaanka soomaaliya oo bowse la kulmay soomaalida ka nool dalka koonfur afrika faahfaahinta warkan faysal dhaah xuseen iyo nin haya wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka xildhibaan faarax sheekh abdulqaadir ee weliba uusa dalka koonfur afrika isu kulun kulwaaliday jaariyadda soomaaliyeed dalkaasi weli isan ku warbiya xaaladda guud ee dalka soomaaliya xildhibaankan sidoo kale isu kula hadalay jaariyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika doorashooyinka la filaa in sanadkuniya ka dheeda soomaaliya sidoo kale weliba isu kula hadalay sidii ku dhib gaadan lahaayeen reedan dhisowka iyo horumaryowka dalka soomaaliya xildhibaankii sidoo kale isu jaariyadda soomaaliya sun sheegay intii dowladda koonfur afrika kula hadalo doonan dhibaatooyinkanan jeesida u ganacsada soomaaliyeed maanta waxaa jiro qiritaan dadka soomaaliya isla qarsan yihiin isla garansan yihiin dhammaantood in dowladda aad aan marna ahayn wax socon kale sidoo kaleeto adduunkuna taa waa inala gasha haddii aan ceeb saarayna ceeb ka mida adduunyada aanu dhahayna cid baa ka shaqaysa inaan dowlad la-aan noqono adduunkuna waa isla gartay haddaanay dadkani dowlad yeelan oo aanay dowlad lahaanin iyagana manta nabadgelyo kuma noolaanayaan adduunka kaleetana nabadgelyo kulama noolaan karo marka in dowladnimadaas ee laga shaqeeyo dowladnimadaa marka heer bay maraysaa maalin ba meel baan soo marayna maalin shirarana lagu qaban jiray ee dalka dibaddiisa ee madaxda meeshaan lagu dooran jiray waxaa la dhihi jiray iyaguma shiri karaa laakiin runtii dadaal weyn oo dadka soomaaliyeed ee dalka jooga ay sameeyeen iyadee adduunyada oo kaalmo ka geysatay waxay ku dambaysay in anagu dalkeenna aan dowladnimadeena marka laba kun iyo labaiyo tobankii waxa ay ahayd isbeddel aad u weyn oo inaynu ka guurno marxaladii ahayd dowladaha kuulgaarka ah ee dibadaha lagu soo sameeyo ee dalka iyagoo mantee la keeno
meel warkaas ku dhugan sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maxkamad ka taala dalka britain ee xukun karidi muwaadin soomaaliyeed owal ku baraday dalka britain kaasoo la ka-eda intuusa kabiir faday kooxda daacish ee ku dagaalamaasa dalalka siriya iraaqa cubeyd xasan jaamac utumi sagaal sano jare yallaa teegi maxkamad kureed markii la ka oogi intuusa qorsheeyey kabirowga kooxda daacisha booliska britanya weybaayo habandhigeena qoraalii sabiro muujiya intuusa kabiir faday kurikan kooxda daacisha cubeyd yaa la sheegay intuusa kooxda daacishka taageero fada ee qoontis cilmiga kombyuutarka islamarkaana lankuga shaki intuusa qorsheeyay intuusa daacish ka caawi weerarada la kafuliya kombyuutarada qareen andooda iyo cubeyd xasan jaamac ayaa sheegay intii cubeyd use iyagoo dayar maxkamadana maskaxdana lagu hadaysaa darteena maxkamada lagu fado intiyo reed anfiria xukunka la karidiyo eri qareenka andooda iyo kurikanga inka dambeyntii cubeyd xasan jaamac ayee maxkamada weybaayee ka xukuntay saddex sano ibar xarige xabsiyada dalka britain iyo weybaa ka hirin dhalinyaro soomaaliyeed hanaso la ka-eday antii qorsheeyeen kabiritaanka kooxda daacisha anka dambeyntiina madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan iyo eedeyn kulan jeedi sarkaal sare oo ku tirsan milatariga maraykanka sarkaalkan iyo ee taliyaga ciidamada maraykanka ee anka sarey han gobolka ayaa dhaliilay tallaabada turkiga kiirhirahayd saraakiilla militari waaniyo xumaayi korta wada shaqaynta militari ee lamada dala madaxweyne ordogan oo ku hadalaya magaalada ankara iyo sheegay inta sarkaalkan maraykanka uusa la jari haan iska dayaya afgembigii weybana uusa sheegay intii hadalshay usa walbahan ku qaadan lahayna wayba uusa sheegay intii dalalka ambaarayaha howlgallada ku dhanka haan afgembiga iska dayay lanku baahanya intii oo mahadiyaan sida lan difaaca ay dimuquraadiga ee lankugu horseedahay afgembiga wasaaradda arrimo guda turkiya dhowaan sheegay intii laatan isiyeed kun oo ciidamada ciidamada ku tirsan shaqaalo lokaduguday howlgallada la kirirahay dadka la keeday afgembigii sobiye meelisku dareeran iyoona ilaa labaati kow waryaale iyo ha ku muuqdeen maxkamad ka taala istanbul haanasoo la keeday intii qayb ku hayaan iskadaygii afgembi ee dalkaas turkiga warkihamina madhugan sidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertagantanikegnan alaalnananka warkan dhaafreeday warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koran asaabta warka oo kala qayb qaatiyeen mahadnaga isiina kama hasintin dhugunsidayaal dhugunsidow ku warkeen haminama